way soo gaadhay un qolaa iisoo dirtay waana waanan akriyay si fiicanna waan u fahmay
marka maxay ka hadlaysaa maxaa ugu muhiimsan oo dhankiina idinka aadan
wata sidaan u arko runtii waxaan u arkaa waxa weeyaan hay-adda maalida maaliyadda ee golaha shacabku waa he- waa hay-adaha ugu sarreeya da ugu sarreysa dalka weeye marka koor joogtayna way nagu leeyihiin xaq bay uleeyihiin inay reporta soo saaraan wuxuuna anuu islahay waxa u anaan lahayd arrimaha qaarkood annaga ceelka guntiisa ku jirray inaan iska wareysano oo isku warcelino oo la hubsado waxaa dadweynaha loo gudbinayo ayaa ayaa filanaan lahayd waxay igu muuqataa malaha cabashooyin baa jira cilaaqaadka ka dhexeeya committigaas ama guddida iyo wasaaradda maaliyadda arrintaa waan ka shaqayn doonaa waanan sigib tiri sigib tiri doonaa anigu dareenkayga inuu kumaan dareemaya inay lacankaa loo malaynayo hase hatee kuwa sharis ballan su-aalaha ayaa ku jira meesha su-aalahaasi markay waktigeeda noqoto waana la ii yeeray de committigu waxay waxay soo jeedinayaan inaan inaan qolaha imaado aan ka jawaabo su-aalaha qaarkood marka diyaar baan u noqonayaa una ahay maanta nairobi aan tegaya maalintan kasoo noqdo maalinta ku-xigteen inaan tago oo aan si fiican u balbabaariyo oo si tafakiran uga jawaabo su-aalaha leana su-aaluhu waxay ku saabsan yihiin i think malaha isafkarashawa ama ama su-u tafaahum waxaa baariga lagu idhaahdo waay wax weyn oo dhibaatada meesha ku arkaya horta aniga runtii ma jirto waay waxayse ahayd in laga wada hadlo maanta dhaqaalaha wadankan iyo maareynta maaliyaddu halka ay marayso waa waa layska wada ogyahay waxana weeya wax adduunkao dhan u furan weeyaan maaliyadda maaliyadda dalkani maanta reportkii ugu dambeeyey ee i m f soo saareen hay-adda adduunka lacagteeda ugu sarreysa soo saareen waxa ay leeyihiin soomaaliya halkay gaadhay waddanada qaar bay ka wanaagsan yihin bay leeyihiin iska dhaaf meel meel hoose joogaano waa garta sidaa daraadeed ba waxaasoo lacagga loo furay dalkan oo kalsoonin lagu qabo budgetka dalka kalsoonin lagu qabo maamulka maaliye ee dalkan marka runtii aniga waxay la tahay anigoo nin soomaaliya ah wasiirkiina ah inaa inagu indhaha iska ridna maaha waxay la tahay inaan inaan isfalanqayno isla eegno isla lafaguro dadka soomaaliyeed u sheegno waxaanu isla ognahay oo xaq ah inaan u sheegno weeyaan waay marka wasiir waxyaabaa ku jira waxaa ka mid ah in sideedii bil ee ugu horeysay janaayo ilaa agoosto afar iyo toban boqolkiiba lacagihii loogu talagalay miisaaniyadda aanay soo xaroon dowladda wasaaradda maaliyadda xukuumadduna ay sheegeen dakligu kor u kacay marka arrintaas ma jirta maya ma jirto categori kale ma jirtaan kulaha waxa weeye meesha i m f ku i m f ku waxyaalaha ay nagula heshiiyeen tallaabooyinka in la qaada ah waxa weya dakhliga in la kordhiyo dakhliga in la kordhiyo waxa weeye sanadku march buu kasoo bilaabmay bishii saddexaad dakligaagu halkaa ha gaadhaa la yidhi waan dhaafnay bishii lix lixaad dakhligaagu halkaa ha gaadhaa la yidhi waan dhaafnay bishii sagaalaad september soddonkeedii halkaa ha gaadhay waan dhaafnay maanta maanta november aakhirkeeda halkii loo baahnaa inaan gaadhno waan dhaafnay already december halkaa ha gaadha laydhi already waan dhaafnay marka really waxaan u malaynayaa arrintaas inaanay arrinsan banaan ahayn malaha figureskaasi ah deena inaan horta ku noqdo xisaabaha wey laakiin waa hadawta waxa weeye i m f kaad ka maqli lahayd ba haddaan haddaan dib uga dhacnay waay lacagihii sacuudiga ayaa ka mid a waxyaabaha lasoo hadal qaaday oo lacag konton milyan ah oo laba kun toddobiiyo toban ay sheegeen miisaaniyaddii in loogu talagalay soddon milyan oo la isticmaalay ha yeeshee labaatan milyan oo sanadkan miisaaniyadda in lagu dara ahayd ay maqan tahay oo miisaaniyaddii xisaab celintana aanay ku jirin arrintaasi ka waran
arrintaa runtii anigu maan joogin maalintii guddidu ay la kulmeen shaqaalaha mxuaha ofishalska wasaaradda ay la kulmeen maan joogin laakiin waxaa la ii sheegay in si fiican loogu qaada dee kontonkaasi dollar weliba halku yaallo arrintu waxa weeyaan lacagaha layna siinayey oo ay ugu badnaayeen kuwa sacuudiga ina siiyeen iyo kuwa ayna siiyeen turkigu ina siinayaan ama ayna siin jireen imika oba yar kala go-an tahay mid waliba ribood celin buu leeyahay mid waliba wuxuu leeyahay waxay lagu isticmaalay in iyaga loo celiyo ya waa gartay ribood celintiisiina waa taallaa lacagtaa dollar weliba halku yaalana way taallaa ciddii doonaysana waan u sheegnay isagoo qoraala ayuu yaallaa ya isagoo qoraal u yaallaa waay wasiir dhinacan gobolka banaadir ay soo hadal qaadeen oo lacagihii loogu talagalay iyana lix iyo toban milyan lacag ay ku sheegeen ay jirto oo sideed iyo toban sideed milyan un laga isticmaalay oo isdabamarina ay ku eedeeyeen gobolka iyo miisaaniyad la-aan dowladda hoose ah wasaaraddana ay qeyb ka tahay arrintaasi ka waran
arrinta dowladda hoose iyo iyo iyo wasaaradda maaliyadda waxay u baahan tahay in laysla lafaguro laysla lafaguro arrintaa de numberska imika kama jawaabi karo laakiin waxaan u malaynayaa inaan wax regularities meesha ku jiri karin annaga iyo dawladda hoose iyo iyo gobolka si fiican baan u wada shaqaynaa waxoodana cadaan weeye haddaanay cadaan ahayn horaa loo sheegi lahaa ama i m f ku sheegi lahay ama world bank u sheegi lahaa ama xisaabaha bil walba aan celinayna kasoo bixi lahayeen kolleyba dee guddida sharafta le waxay arkeen baa jira baa laga yaabaa waa eegi doonaa haddii khaladaad ku jira waa saxayna laakiin uma malaynayo meeshaasi maxaa diiday guddiga warbixintan intii aad warbaahinta ka arki laheedeen ina inay idinla wadaagaan oo aada wada fadhiisataan ma wada shaqeyn la-aan baa jirta
ma anigu ma u malaynayn inay jirto wada shaqeyn la-aan runtii ma jirto eeg miisaaniyadda asalkeeda ka hadalkeeda horta wakti alla waktigay doonaanba committiga iyo baarlamaanku xaq bay uleeyihiin inay riboort sameeyaan korjoogtaynteeduna wax wax meel meel ku go-an maayo markay doonaan bayna korjoogtayn karaan reportska helayaan waxbay waxbay ka qori karaan laakiin budgetka ay ay aada ugu nuxnuxsadeen oo ah budgetka imika socda ee sanadkan dhammaanaya budgetkaasi weli ma dhammaan xisaab xidhkiisiina lama samayn laba jeer unbaa budgetkaa inta badan xog badan laga heli karaa waxna la iska weydiin karaa inkastoo mar walbana la weydiin karo waxa weeye marka ku-celinta la samaynayo revisionka waxa la samaynayo oo caadatan la sameeyo sanadka bartamihiisa la sameeyo kaa wixii kasoo baxa analysis buu samaynayaa ku noqoshada sababteedu samaynayaa wixii wixii aan ka gafnayo wixii isaseegseegan buu iyuu sheegayaa dabeetana wuxuu weydiisanayaa golahu inay wax cusub ansixiyaan ayuu weydiisanaya taas taasi wakti baa loo helaa laysla lafaguro bangiyada iyo xawaaladaha ayaa ka mid a lacaga laga qaaday oo sharci darro ah iyo cashuurtii loogu talagalay inaan laga qaadin ka waran
okay now cashuuraha dad fara badan fara badan oo waxay loogu talagalay aan wala weli laga qaadin baa jirta muxuu aha yan diilkaasi haaf buu marinyayo haaf buu buuxabay ayay arrintu tahay wax badan badan badan oon ka qaadnay baa jira laakiin iyaga xawaaladaha iyo baanaanka qaarkood iyo businesska qaarkood iyo kuwa xalana jooga iyo intaasoo dhan dee markeliya dagaal intaanu ku wada qaadno dagaal ma kicinayna laakiin waxaan wadnaa waa sheekadii wadahadaladii shuruucdii waxaan u malaynaya committiga laftiisu guddiga laftiisu qaar bay ka yay goobjoog ka ahaayeen annagoo la hadlayna annagoo lacagta bixiyale xisaab celintoodii baan rabnaa xisaabintoodii baan rabnaa marka dee dad aan laga qaadin weli waa jiraan laakiin waxay ku jiraan dadka laga qaadi doonay ku jiraan ya waa gartay dadka mushaarka qaata waxaa jira dad aan mushaarkooda si fiican loosoo aan aan u bixinin cashuurooda u bixinin ee waxa weeyaan waxaan ku soconaa waxa weeye in dadku isfahmaan wadankani cashuur ma bixin jirin intaasoo sano waxay ahayd in in in la qiro inaan wadankani tallaabooyin soo qaaday in cashuuro badan lasoo ururiyay in la qiro adduunku wuxuu qirayo inaan inaguna isku qirna weeyaan adduunku wanaagga inoo qiraya haddaan soomaali nahay ya inaan isku hurno weeyaan isku qiimayna weeyaan inaan sheegna weeyaan inagu ya waay wanaagaan wanaagaan xumaantana hala sheego waayo mudan wasiir lacagahan sidaan ognahay iyo siday u baxaan iyo maamulkaba si joogto ah waxaad ula wadaagtaan i m f ta iyo wol bankiga ama ama hay-adda lacagta adduunka iyo iyo banka adduunka marka guddiga guddigan hadda warbixin ay soo saareen oo ay leeyihiin dakligii ma kordhin sida ku cad warbixinadii i m f iyo world banki ay soo saareen wasaaradda maaliyadda iyo xukuumadduna ay soo saareen waxay ahayd in dakligu kordhay marka ma maxaa qaldan ma guddiga aan xog rasmiya haysan ma idinkaan sida wax u socdaan guddiga la wadaagin
arrinta waa ka shaqayn doonaa aniga lafteeda waxay ila tahay wax dhinacan u qaadan garan waayay dakligii ma kordhin waa arrin weyn weeye inay sidaa u wada yidhaahdeenna anigu imika aada uma fahamsan inkastoo warqada akriyay waxaan isleeyahay meelaha qaar bay malaha saruugeen oo de halkaa cashuuraha lasoo ururinaye garanaysaa lasoo ururinayo laga soo ururinaya xawaaladaha iyo baananka iyo laga yaaba meelaha inay laakiin marka la eego pictureka guud ama sawirka guud marka la eego cashuur ina kore horta qaadka qaadka cashuurta waa yaraatay bay yidhahdeen waana runtood waa yaraatay qaadku wakti buu leeyahay qaadku wakti buu leeyahay
waa garta
qaadku wakti buu leeyahay wakti buu leeyahayna waxa weeye marna abaar baa jirta marna waxaa jira mar badan yahay baa jirta taasaa fluctuationka normally keento waa waan waan gareen waan dareemi karaa annaga lafteeda waan dareensannahay laakiin markaad kiiska waxa ku jira o dhan eegto aad ku aad ma saarayn in dakligu kore aad ma saara aad ma saara maxaa eeg boqol iyo sagaashan baan imika ka dhigayna budgetka soo socda
waa gartay marka dhinaca imika hay soo da waay wasiir marka lacagahan waxay sheegayaan warbixinta inay jirta lacaga qasnado gaara lagu shubay waxaa kaloo ay ka hadlayaan in wasaaradaha qaar iyo hay-adaha dowladda ay waayeen lacagihii running costiga ama lacagihii loogu talagalay in hay-aduhu ay ku howlgalaan oo warbixintana qeyb ka ah arrintaasi ma jirta
horta lacagaha meesha gooniga lagu shubay halkan lagu maa fahmin baanu lama fahmin ba waxaa loola jeedaa qasnada dawladda waxaa lagu soo shubaya waxay dawlada leedahay ya waxaan dawladi lahayn lagu soo shubi maayo ama ama wixii lagu qabanayo shaqo dawladeed yaa lagu soo shubaya waana loo baahan yahay in lagu soo shubo xataa haddaanay budgetka ku jirin in laisxisaabiyaa loo baahan yahay wasaarad walba waxaa meel kale looga soo diray in laisla ogaadaa loo baahan yahay wasaaraddu laba bajed ma yeelan karto adeer mana aqbali karno wasaaraddu laba bajed ma yeelan karto wasaarada waliba wal bajed bay leedahay marka wasiirku hadduu janis u helo ama hay-adda qofka u sarreeyaa in isagoo budgetkii lacag kale meel kale laga siiyo waxaa laisku raacsan yahay waxa weya lacagtaasi in meel la geliya laisla ogaado lakin wasaaraddu leedahay wasaaraddaa le wakaaladdaa le laakiin inay meel ka muuqatay tahay adeeg wax dalkeena soo galay wey wasaaradda maaliyadda si gaara waxay ugu eedeeyeen inay jirto lacag boqolaal kun ah oo ay sheegeen in lacagihii miisaaniyadda loogu talagalay ay ka madax banaan tahay oo wasaaraddu isticmaashay arrintaasi maxaa ka jira ma ma dhici karto taasi hadda waan un isla eegeynaa de wax taasi dhici kara sharci baan ku soconnaa maarata hadday taasi dhici lahayd uma malaynayo inay imf tu ka aamusnaan lahayd iyo world bank ee dadka every day maanta qaar baa jooga world bank halkan ilaa shalay joogaan wada sheekeysanayay ya marka arrintaasi de waan u malaynayaa inay inay inay isla seegseeg tahay uma malaynayo inay inay waxaasoo kale dhici karaan jirina kalaan auditorkii baa jooga auditorkii internalkii baa jooga dadkaa kale ee maxishaabiyaa jooga e u da oo boqol milyan inagu aaminke baa joogta iyo waxa wanaagsan aan isku qirno aan isku quudhno haddaan soomaalina waxa wanaagsan samaynay ciddii samaysa ha samaysee dalkan wixii wanaagsan ee loo sameeyey soomaaliya ha la isku quuro waxaa wanaagsan baan samaynay hala hala hala ha hala dabaaldego hala dabaaldego waxaan xuna hala iska nahiyo hana la isku yimaado ha laga sheekaysto ya anugu saasaan ku talinaya dalkani meel buu marayaa meel wanaagsan buu maraya mana soo noqonayo ilaahay baan ka baryay inaanu soo noqon waxaan anigu filayaa waxa weeye in runtana la isku sheego waxa wanaagsane qof sameeya ama dawlad samaysa ama cidi samaysana laydhaha niyo khayralah kusi wax wanaagsan baad samayseene kuwada in la yidhaha maha wax walba in la siyaasadeeyo xaq ma aha dalkan dalkan wax walba in la siyaasadeyo xaq maaha halkaa dadweynehaan iskugu imanaynaa ciddii wax iga naga tabanaysa halkaa ka sheegtay dadweynaha ha u sheegto dakhligii wuu kordhay shiki ma laha dakhligii wuu kordhay kharashkii halkiisii baa lagu hayaa lacaga fara badan baa lasoo shubaya oo dalkan in la dhisaa la doonaya dalkani adduunyadan dhinac ka raaca la doonaya ma garatay marka cid lugta najiida ciday todoba ha noqotay inaan la ogolaan dadka soomaaliyeed baan usheegaynaa dalka waa la dhisayaa gacmaha lagu dhisaya dhiidkaa lagu dhisayaa wixii meel soo galana waa laisla ogaanaya xafiiska iyaga iyo xafiiska dawladdu cid walba wuu furan yahay laakiin aan isku quudhno waanan kusoo gaba aan isku quudhno wixii wanaagsan ee dalkan kasoo baxa aan isku bogaadino aan hore u soconno that is my real aniga waxa weya waa waa waxaan doona dadka soomaaliyeed inaan gaadhsiiyo